bismillahi araxmaan araxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacad baa taagantihiin hadal badan oodhan maayo hadalka intiisii badnaana dadkii baa yidhi waxaan doonaya inaan idiin sheego un waxaan doonaya inaan idiin sheego maanta waa maalintii xuquuqda insaanka waa maalintii ay dadku hore u eegaan oo yidhaahdaan waa maalinta loo dabaaldego xuquuqal insaanka laakiin innagu waxaan ku macaaridaynaa ama aynu ku banaanbaxaynaa dowladda xukuumadda talada imika haysa xisbiga kulmiye oo isagu xuquuqal insaankii inuu dhowre iska daaye dadkii maxay ahayday dhibaatooyin fara badan gaadhsiinaya waynu wada ognahay oo waxaynu ku baaqnay inagu mudaaharaad silmiya inay dadka isugu yimaadaan oo nabad ah annagu nabadaan ilaalanayna anigu sidoodoo kale ma nihin sidoodoo kale inay carruurta laayaan ma nihin laakiin haddii arrinku uu sii qadhaadhaado sidoodoo kale aan noqonaynaa siday ahaayeen ayaanu noqonaynaa waxaana kaloo u sheegaynaa maanta mudaaharaadkan aanu isugu nimid waxaynu u dabaaldegaynaa xuquuqul insaanka dadkii tacadiyaha lagu sameeyey dadkii shaqooyinka laga eriyey ee qabyaalada lagaga eriyey dadkii eexda lagaga eriyey dadkii layska xidhxidhay layska xidhxidhay ee jeelasha lagu guray dadka la bahdilayo dadka tiifiyada laga caarayo maalin walba war miyaad aragtay tiifigii qaranka saddex three point five million dollars ayaa bashadkiisu u yahay shan wasaaradood buu ka badan yahay waxaana loo haystaa un tvga xayda weeye waa tvga xayda dadkunba laga caaya war xukuumadda adduunka xagga lagu arkay xukuumadda adduunka lagu arkay dadkii caayaysa dadkii iyada weeraraysa dadkii wanjalaysa war xukuumadda jidgooye samaynaysa xaggee lagu arkay hadda waa dawladna way sheeganaya war dawlad maaha waa jabhad kuwani jabhadda weeye jabhadda weeye dadkuna waxaad ogaataan ummadda idin saartay meesha idinku xariifnimo iskuma idaan saarin askarta meeshaa ka shaqaynaysaa nin walba reer buu ku dhashay waxa weeyaan waxay meeshaa u taagan yihiin waa qaranimada somalilan annagu askarta dhibaato uma qabno askarta waa la soo amray amar baa la siiyey kuwa amarkii siiyey baan annagu haysanaa askartu shaqadooda way fulanaysaa amarkana way fulinaysaa aniga kuwii askarta iga soo celiyey gabiiley waxba uma haysta askartaasi sababtaa waxay filinayaan amarkoodii bay fulinayaan askartaasina waa mujaahidiintii laakiin waxbay arkayaan la socda qolooyinka madaxtooyada u sheegaya hadday arkaan askartu maalinta dambe ay arkaan amarka aad siinaysaa inuu xaqdaro mar walba yahay idinka idinku soo jeesanaya wallaahi bilaahi madaxtooyada askarta idinku soo gelaysaa idinka laftarkiina askartaa aad iminkaa doonaysaan sida qaadkaa u isticmaalaysaan ayaa madaxtooyada idinku soo gelaysa warhoy dalka nabad ku wada warhoy dalka nabad ku wada war waa laydin ixtiraamaye dadka ixtiraama iminka maanta waxay maraysaa in xisbiyadii qaranka ee xuquuqda u lahaa inay iyagu mudaharaadaan in la yidhahdo mudaharaadkii laydima ogola waxay maraysaa in xisbiyadii qaranka lagu yidhaahdo fiisayaal u soo qaata dalka oo fiisayaal u soo qaata maanta waxay maraysaa in wariyeyaashii iyo saxaafadii lagu xidhaayo maqaal iminka warkii ugu dambeeyey ugu qosolka badnaa miyaa garanaysaa comment ama faallo yaroo inan yari ka bixiyey facebooka ayuu xidhan yahay oo wasiir ka sameeyey wasiir waxaan idiin sheegayaa waxaa ka badan inta jeelasha ku jirta inteenana ha eegina oon xisbiyada la xidhay ha eegina tacadiga waxaa ka badan inta dadka shicibkaa caadiga ah ee jeelasha lagu guray ee lagu xidhay maxaad facebooka iga cayda ee lagu xidhaayo maxaad maxaad hadalkaa u tiri waxa weeye waa cabudhis waa arjuug dheh waa ti dee text messagekana la isku xidhay ayaad ogeydan ilaahaybaa idinku dhaabsheeyey xukuumadda jidgooyada samaynaysay waa halkii caluguree intay jidgooyada nooga samaynayaan annaga gabiilay ada talax may ku sameeyaan jidgooyada talax maxay jidgooyada ugu samayn waaye sababtaa ciidamadii maanta halkaa yimid ciidamadii maanta halkaa yimid waxay ahaayeen saddex boqol oo ciidamo ah oo soddon baabuur wata tignica taliyii ku-xigeenkii booliiskii somalilan ayaa intay soo galeen xafiiskii xisbiga intay aflagaadeeyeen intay aflagaadeeyeen maxay ahayday dadkii xisbiga ka tirsanaa ayaa halkan lagu maaragtay lagu tukaantuqeeyey oo lagu hatigey oo la caayey war halkaas goormayn maraynaa ilaahay baan idinku dhaarshiyey ruumiye oo kitaabku samayn lahaa udug bal muxuu samayn lahaa waxaan idiin sheegaya waa ti la yidhi waxa weeya imika waxaan imika waxaanu soo gaadhnay xilligii kulaylka xilligii kulaylkiin soo gaadhnay ciyaaraha kubadda kubadda waata la yahdo waa is araggii hore iyo is aragga dhexe iyo finalkii inta la yahdo finalkii bay soo qadimeen haddaba finalkii ayay soo qadimeen waxay ku jiraan cambain waxay ku jiraan maxay ahayday dhagaxdhigis lacag urusi doob bal iyadoo maalintii waxaad xasuutaan waxaan idiin sheegaya maalintii gabidhana laga celiyey maalintii ku xigtay waa kii qolooyin yidhi xaqsoor baan ka soo baxno kulmiyaan dalay qolooyinkaasi inta labaatan bas lagu soo galay labaatan bas ayaa inta calaamadii xisbiga kulmiye ee xaqsoor soo qaatay ba magaalada ku wareegeen ilaahay baan idinku dhaashay mataasaan kaambeyn ahayn annaga oo afar baabuur wadano oo shaqo hoos soconno gabiilay joognaa oo hawshayadii soconno oo hal calan aan haysanna waxaa la yidhi kaambeyn bay wadeen waxaa la yidhi imika waxaynu marana xil lameedhaado warqadii dhaqdhaqaaqa waa tii faqishta tii faqishta ayaa loo baahanya bay idhahdeen waxaan ka baqanayaa maalinta dambe in la inta waraaq lagu keeno lagu yidhaahdo warqadana waa dhaqdhaqaaqo madaxtooyada ma soo agmari kartid dariiqaa madaxtooyada ma soo mari kartid waa tayna sugaysa weya waa tayna sugaysa qolooyinkaa kulmiye galayna ee yidhi kulmiyaan galay runtii aad iyo aad baan uga wax lahay bal xilligan xilliga ninka kulmiye gelaya tolaba nin xalaal isu qodayaba aniguna aniguna aniguna waxaan idhi waxaan idhi inkastuu kalaho ama kulmiye galo ama kacaameeyo nin kastaba wixii loo kitabo waa la gulasiine nina inaan soo kororsaynkaa hala ogaado waan soo kororsayn waxaan idiin sheegayaa reer somaliland waa dad wanaagsan annaguna dawladda waxaan u sheegaynaa ama aaraariyu keena ama fuufuuyu keena ama waxa doontaan keena shicibkan cidima caburin karto halkana waa diig baa dad ugu soo go-ay haddaad si haddaa cagaha dhigi weydaan annaguna waxaanu samaynaynaa maalin walba mudaharaad baan ku dhigaynaa maalin walba mudaharaad awalna waan waan idi ixtiraamayna waan idi ixtiraamaynayo warqad baan idiin soo qornay sharci baan idiin soo qornay sharcigii haddaa ixtiraami weydeen xisbiyada mucaaradka haddaa ixtiraami weydeen waana soo doortay sida laidiin soo doortay waxaana naloo soo doortay inaan sharcigeedi ku ilaalino inaan mucaaradno dalkii boob baa ka jira dhacbaa ka jira tuuganimaa ka jirta waxaa ka jira maalintii xuquuqul insaanka haddaynu ka hadlayno dadkii oo runtii la caburinayo cabur isna ma ogelin baan leenahay saxaafaddana waxaan leeyahay waa saxaafadda isku beegsada oo kolba ha eegina wax yar oo dawladda kolba idin yeedho waxaan idin leeyahay xuquuqdiina maalinto maanta haddii hebel la xeray bertolna alaa ku xiga waan adarka dhiidhiyaan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan waxaan halkan tacsi uga darayaa waxaan halkan tacsi uga darayaa beesha gabooye oo runtii baryihii ugu dambaysay tacadiyo lagu waday xagga xuquuqal insaanka dad laga laayey xukuumadduna aanay soo qaabqaban dadkii laayey dadkaasi oo ay dhayeelsatay beeshaasi runtii ay si xunna u gashay waxaan leeyahay dadka laga tirada badan yahay dadka maaragtay maatida ah xukuumaddan dadka cagta hoosta ka gelinaysa waxaan leeyahay war dadkaasi waa in xuquuqdooda la eegaa weliba dadka laga tirada badan yahay waa in si gaara loo eegaa war waa inba ciddi ciddii la dagaalamaysa ciddii dhibaato ku keento waa inaad baadhaan war idinkaa kursiga fadhiye waxii laydiin igmaday haddii kale tii ilaahay baa idinka dambaysa tii ilaahay baa idinka dambaysa siyaad barre halku dhintay waa ogtii siyaad barre halku ku dhintay waa ogtii islaantiisiina waa ogtiin oo waa tii loo yaboaayey ay joogtay khadiijo macalin waa tii waa tii joogtay abutabay ee lacagta loo urinayey war hoy ilaahay baa idin arkaaye isku xala wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu